magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay wacyigelin ku saabsan waxyaabaha ammaanka dooriya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa culimo iyo bahda waxbarashada saciid yuusuf gudoomiyaha ururka dabargoynta muqaadaraadka somalilan iyo afhayeenka ururka cabdinaasir cali ayaa ka waramaya ujeedka kulanka ururka wacyigelinta iyo dabargoynta muqaadaraadka jamhuuriyadda somalilan halkan waxaa isugu yimid oo fadhigani kulmiyey intii ugu badnayd a'imada masaajidda iyo khudabada intii la gaari karayay gaar ahaan magaalada hargeysa lixdii degmo ee hore ayaanay u badan yihiin anu caawa ka watashanaynaa waawaan idinkuba hore u ogeydeen waa arrin xilayna wada saaran oo awalba aa gudan jirteen dadkana qalbigoodu furan yahay inaynu ka wada tashanno sidii aynu bishaa iyo wixii ka dambeeyaba aynu arrintaa uga wada shaqayn lahayn iyo wixii aad nagu kordhinaysaanoo urur ahaan kolleyba afkaarta qofka walaalkaabay ku jirtaa inaanu dhagaysano nasiixooyinkiina ilaa idinkuba culumaatiin oo waa dareemaysaan waxaanu jecel waxaanu filayaa inaa idinku nooga dareen badan tihiin dhibaatadiina haysata ambiyadiina sidaynu ku aragnay qur-aanka markay caqiidada iyo tawxiidka ay ummaddii loo soo diray kala hadlaan waxaa ku xigi jiray mushkiladda mujtamaca haysata inay ka hadlaan marka insha allah kariim innaga mushkiladda ugu weynayna haysataa inkastoo mukhadaraadka guud ay badan yihiin maanta haddana mushkiladda gooni inoo haysata ee aynu dadka kale kala duwannahay gaaliyo islaamka kaga duwannahay waa maandooriyaha qaadka la yidhaaho waayo laba halba waynu kaga duwanahayo marka ugu horeysa uma aragno wax inuu maandooriye iyo mukhadaraad yahay qofki mar haddaanu u arag dee wax dhibaa uma arkaayo qodobka labaadna waxa weeyaan dhaqankeenni u dhex galo waynu ugu ballaanado waa mukhadaraadka ugu badan ee dhibaatada ugu weyn noo haysta ama ha ahaato mid diineed ama ha ahaato mid caafimaad ama ahaato mid dhaqan iyo qoys ama ahaato mid dhaqaale waa dhibaatada ugu weynayna haysata weeyaan ururka dabargooynta muqaadaraadka somalilan ayaa sanad kasta marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan sameeyay wacyigelino kala duwan si bisha barakaysan looga fogaado waxyaabaha maanka dooriya